guddiga ganacsatada suuqa islii ee magaalada nairobi ayaa ku guulaystay in ay xal ka gaadhaan khilaaf dhowaan sababay inuu xilkii guddoomiyaha guddiga suuqa islii xaaji axmed yare uu iska casilay hase yeeshee xubnaha guddiga oo kulan ku yeeshay magaalada nairobi ayaa shaaciyey in khilaafkaasi la xaliyey oo guddoomiyuhu uu shaqadii guddiga ee loo doortay uu weli isagu hayo haddaba cumar ibraahim xuseen xogeyaha guddiga ganacsatada suuqa islii ayaa arrintan uga warramay wariyaha v o eda ee nairobi khadar maxamuud xareed
waa mahadsantahay khadarow shir baan galnay odayaasha dhammaantood ma dhihi kari laakiin dadkii ugu muhiimsanaa oo waxaan la shirnay guddoomiyihii iscasilay isbuuco ka hor isniintii hadda lasoo dhaafay ahayd wuxuu sheegtay wuxuu isu casileen inay ahayd dana shaksi iyo cudurdaar isaga maarata danihiisa khaas ah iyo mashquulkiisa iska badan annaga markaan ka kulanay waxaan isla garanay intuusan isaga imaan ka hor waxaan isla garanay in isaga meeshaas nin kaloo mudan oo howshaas qaban karaysan jirin howshaas in isaga haddana mar labaad aan maarata on maarata aan iraahdo inuu howshaas noo sii wado waxyaalo badan darteeda qualitigiisii iyo maarata cadaaladiisii iyo siduu howsha u wado iyo maarata waxaan marka isla garanay guddiga markaan fadhiisanay in maarata isaga aan dib maarata aan codsi u geysano oo codsigaasna isaga wuu ku mahadsan yahay weliba waxaan ugu daraa inuu maarata codsigaas naga yeelay aad baan ugu mahad celinaynaa anagoo ku hadlay guddiga ganacsada maarata dhammaantiis afkiisi waxaan leeyahay aad u mahadsan yahay codsiga waa naga yeelay shaqadayna inuu dib u bilaabo oo howsha uu qabto sidii la rabayna uu wado wixii uu qaban jiray oo wanaagsanaa oo horey usii wado waxaan leeyahay waa islii shalay maantay ka fiican tahay maantana beriay ka fiican tahay howshana waxaan leeyahay sidii iyo si ka wanaagsan in loo qaban doono danahuu hayeyna waxaan isleeyahay dana oo guud ee guddiga ganacsada u hayay shaqo fiican uu hayay isku xirka midnimada wax badan uu hayay xiriirka dowladda iyo maarata ganacsatada aad u wanaajinayay marka howshaas waxaan uga faa'idaysana waaya aragnimadii maarata oo dowladda kenya u shaqayn jiray ka badan soddon sano inaan maarata howsha noo sii wado waaya marka ma idiin sheegay sababta markii hore uu isku casilay waxyaabihii uu tabanayay wuxuu tabanayay kalaam khaas ma laha oo ka tabanaya guddiga iyo dadka dhammaantiis uu ka tabanaya ma lahayn waxay ahayd dana khaas ah uu isleeyahay waa mashquulaa tahay howshaan kama soo bixi kartid howshaan qofka laha loo raadiyo waxaas marka mashquulkiisa iyo biisigiisa iyo arrimihiisa khaaska ayuu maarata ayay sababtu ahayd marka horeba ma ahayn waxa oo dhexda anaga iyo dhib kale ma jirin waato horena wuxuu uga cadeeyay idaacadaha uu kala hadlay arintaas inay saas wax shaksi ahayd marka waxaan leenahay waxyii shaksi adoo haysto tanna kaama maarantee dib haddana nooga qabaan ku dhahnay waana naga aqbalay waxaa la leeyahay guddiga wuu kala jaban yahay oo khilaaf baa uu ka dhashay ayuu isku casilay guddoomiyaha guddiga ganacsatada suuqa islii arrintaas maxaa ka jira ani hadda waxaan ogahay khilaaf oo guddiga inuu ka dhex jiraan ogahay ma laha haddayse jirtana asagana waa caddayn lahaa shirka aan galnay anagoo dhexda anaga iyo waxaas kama jirin waxa uu isaga sheegtay oo khilaaf kaasaa jira iyo arrintaasi kaasi kaasuu dhahayna ma laha waxaanse leeyahay waa wax dana khaas culeyskiisii iyo maarata shaqadiisii iyo waa ogtahay qofkan waa qof dhaqaalo badan kuleh xaafadda islii shaqadiisii xaggeeda cudurdaarkiisa ugu weyna ahayd maahane waxay dadka isla dhexmarayaan khilaaf baa jira iyo dadbaa sidaas iyo dadbaa sidaas iyo waxaas inaga dhexdaana kama jirto guddigu wuu midaysan yahay waa isku xiran yahay wuxuuna ka dambeeyaa guddoomiyaha chairmanka axmed cabdulaahi yare
kaasi wuxuu ahaa cumar ibraahim xuseen xogeyaha guddiga ganacsatada suuqa islii ee magaalada nairobi waxa uu u warramayay wariyaha v o eda khadar maxamuud xareed